bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacada raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayona howdidii ka leenahay akhyaartaana dhegeysatahay meel walbo aad joogtaan caawa waa habeen isniina talaada ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha januari sanadka laba kun saddex labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey heshiis afgarad ah oo magaalada sababa ay ku gaareen somalilan iyo weliba dowladda etoobiya heshiiskan uu saxiixay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo waxa uu daaran yahay ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kalena idinla wadaagi doono barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland oo maanta la dhaariyey kadib markii waa berigii hore ee saaka ay ku dhawaaqeen guddiga ansixinta iyo weliba xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka puntland waxaan idiin soo gudbin doonaa liiska xildhibaanada puntland ee lasoo saaray mucaaradka puntland oo arrintan si adag qeeladhaan kaga soo saaray iyo ismada dhaqanka puntland oo iyaguna si adag kaga hadlay xilli ay kasoo horjeesteen sidaa ay wax u dhaceen waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaadkii iyo wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka puntland quseeyo sida mid waxaan idinla wadaagi doonaa golaha wasiirada soomaaliya oo caawa shir deg dega kale heshiiska is-afgaradka lagu sheegay ee dhex maray dowladaha aniraaday somalilan iyo weliba etoobiya caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa kulankii baarlamaanka maanta ay madalsanaayeena waa uu baaqday guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo si adag kaga hadlay baaqashooyinka tirabeelka ee kulamada mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa haddii rabi uu idmo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa howlgallada gulufta militari ee ka dhana al-shabaab ee dalka ka soconayo qodobadaasi wixii nagu soo koray ayaad dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
arrin uguba ma ahe asalkaba inagu ummad wada islaamo ashahaadanayso allaheed taqaano adeecdaanahayn
dalku waa nabad waa haddii lagaa helo oo macnaha in lays aamino ayaa dhammaatay tusaale wax ka baro siday wax u socdaan mm, ama maxaa wax lagu badbaadin karaa marka in la helo dawlad caadil ah iyo dad u diyaara cadaaladdu waa sinaan sinaantuna waa cadaalad
ama kaagnayay intee loo ordaa abaririnayay yalla aamina oon aamina annagu
waa hagaag mar kale waxaanu dilenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan gor waxaanu idila wadaagi doonaa macluumaad ku aadan is-afgaradka ee dhex maray somalilan iyo weliba ee etoobiya hase yeeshee waxaanu ka hormarinayaa wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha Ee, marka la eego doorashooyinka maamulka puntland golaha wakiilada puntland xubnaha cusub ee ayaa maanta lagu dhawaaqay iyada oo lasoo saaray liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland hase yeeshee magaalada garowe waxaa ka taagan dood adag oo ka dhalatay marka la eego liiska xildhibaanada ee guddiga doorashooyinka puntland ay shaaciyeen xiter xubnaha guddiga ee xalinta khilaafaadka ee ansixinta golaha wakiilada puntland ayaa arrinkan isku khilaafay iyadoo liiska la shaaciyena dood iyo muran xoogan uu ka taagan yahay ismada puntland ayaa siyaabooyin kala duwan kaga hadlay hase yeeshee waxaa sidoo kale si adag kaga hor yimaaday mucaaradka puntland caawa magaalada garowe waxaa lasoo sheegaya in xaalad aada u kacsan ay ka jirto qaar ka mid a xubnaha musharaxiinta oo magaalada garowe warfideenada kula hadlay ayaa si adag u cambaariyey tallaabada u qaaday waxaa ka mid a xubnaha hadlay ee, xasan shir abgaal oo wasiirkii hore ee maaliyadda puntland ahaa sidoo kale waxaa ku jiro asad diyaano iyo xubno kale uu ka mid yahay cabdiweli gaas oo ka mid ah musharaxiinta u sharaxan ee, xilka madaxtinimada ee puntland dhammaantoodba waxay cambaareenayaan kana soo horjeesanayaan liiska xildhibaanada ee maanta warbaahinta loo akhriyay waxaana marka laga soo tago eh, xubnahaasi waxaa ku xiigi doono dhinaca kale ismada dhaqanka ee puntland oo iyaguna eh, ama ismada dhaqanka ee gobolka nugaal oo ka hadli doono marka la eego eh, xildhibaanadan maanta lagu dhawaaqay liiskooda iyaguna si lamid a sidii musharaxiinta mucaaradka ayay ka hor yimaadeen oo ay ganafka ku dhifteen
Een, sideed cashaa kuwa dhiman meelaha ama toddoba casho hadduu dhib dhaco baarlamaan la aadi maayo gurigaaga lagugu imaanaya
Een, in badan oo ka mid ah aansan odhan karo majority ee, xil- dadka la soo xulay een, waa ay baal mareen sharciyaddii iyo saxiixii dhabta ahaa ciddii lahayd ee- ee xaqa u lahayd inay soo xusho iyo dadku een, inay soo xushaan dadkii si dhaba u matali lahaa marka madaxweynuhu wuxuu ku talagalay boodo inuusan qabanin doorasho xor oo xalaal ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay doorasho dhac ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay inuu iscaleema saaro Een, waan ka digaynaa arrintaas Ee, khatarteeday leedahay ummaddan waxaa la wada rabaa in la isku wado waxaa la rabaa midnimada puntland in la ilaaliyo aan la kala dhantaalin waxaa loo baahan yahay in aan dadka deg- dad dhulkaa wada degan ee nabadda ku noolaa qalalaasa siyaasadeed aan la dhexgelin ayay u baahan yihiin marka musharaxiinta halkan ku midowday oo hadlay inta hadashay in kaloo badniba waxay ku baaqayaan waxay u sheegayaan eh, shacbiga reer puntland in doorashadaasi aan saas lagu geli karin inaan doorashadaasi aysan saas ku dhici karin in doorashadaasi ay tahay eh, iyo qaabka loo soo xulay xildhibaanadu ay tahay sharci darro baalmarsan qaabkii iyo nidaamkii puntland weligeed wax kusoo dooran jirtay waa ka digaynaa waa in la ilaaliyaa nabadgelyada puntland waana ka dila- digaynaa madaxweynuhu inuusan abuurin eh, jawi colaadeed uusan ka abuurin puntland dhibna uusan eh, ka abuurin bu- eh, puntland dhexdeeda intaas ayaanu rabnaa inaan shacbiga u sheegno Eh, way qaylinayaan isimadii eh, kuraastooda lasoo boobay magaalada garoway joogaan kulligood iyagoo qaylinaya Eh, dadka shacab- markaan een, sideed cashaa kuwa dhiman meelaha ama toddoba casho hadduu dhib dhaco baarlamaan la aadi maayo gurigaaga lagugu imaanaya meesha wax ka dhacayaanna waxaa weye meeshaad degan tahay marka waxaan rajaynayaa inaad ka waantoobi doontid reer puntland ha dhibaateynin Een, dadkan waa soo dhibaateysay shan sana soo dhibaateynaysay Een, ilaahay baa og xaaladooda marka waxaan kaa codsanayaa dhibkeena ha ka joojisid listigan qaldan oo aad soo dejisay iyo xildhibaanadanna in la soxo oo halkaas dhibaatada looga gudbo doorasho xor iyo xalaal ahna ee dhacdo ilaahay idankiis aad iyo aad baa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullah hadda waxaan leeyahay derbiga kugu dambeeye weeye ma dhacayso liis adigu aad soo xushay oo keliga ah oo ismadii dadka ugu waaweynaa aad saxiixoodii diidday oo sharciyadii diidday in cid kula tarta- in cid kugula tartanto ma dhacayso waxaa lagula tartamayaa wax sharci ah waxaan kuugu baaqayaa waa keligaa cidi kulama oga cid raalli kulama aha keligaa weeye madaxweyne ku-xigeen ma wadatid cid kale ma wadatid isma ma wadatid waxaan leenahay madaxweynow ka joog dalka burbur ha gelin haddaa xoog nugu qabsanaysidoo lixdan sagaalkii sidii maxaa siyaad bare dalka u inqilaabay aan nugu qabsanaysid haddee kaamaba celin karno markaas na inqilaabanno xukuno rag baa toban sano xirnaayo rag baa in xirnaayo intii oo kale samee haddii kalese oo ay runtu imaanayso runta u soo noqo jooji waxa aa wadid cabashada dadka cabanaya oo isimada ah hawshooda ha la galo wax adigu aad la tiimi madaxweyne u socon mayso annagu warka aan leenahay mar walba dhinaca nabaddaan xignaa laakiin marna suuragal siciid oo ahaan mayso inaa adig keliga iscaleema saartid waa lagula tartamayaa sharciyad baa lagula tartamaya sharciyadda ilaali aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa noo yimi oo meel walba ka qaylinaya dadkii soo qoray maaragtay dadkoodii ee, ayay ka soo bixin meesha Ee, annaguna waa ognahay inta ay ahaayeen iyo sida ay u dhacday oo ah in madaxweynuhu sida isagu uu rabo uu u sameeyey Ee, arrintaas baa waxaa laga sameeyey war-saxaafadeedkan iyo kulankan maantay Ee, musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha oo meeshaan intoodii badnayd ama kulligood wada joogaaniin waxay isku waafaqsan yihiin inayan ahayn wax saxa oo doorasho lagu geli karo oo puntland u qalma oo puntland midnimadeedii iyo wax dhaawacaya ay tahay sidaa darteedkan eh, aad iyo aad baa umahadsantii musharax isagoo ah isimkii guud oo soo xulay ama soo xushay eh, xildhibaano badan oo aad iyo aad u tiro badan oo ku darsaday baarlamaanka sidaa darteed musharaxiintu waxay isku raaceen in liiskaas uu yahay baadil aanan la qaadan karin aan lagala- laga qayb geli karin doorasho lagu qabto liiskaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu musharax isagoo ah isimkii guud oo soo xulay ama soo xushay eh, xildhibaano badan oo aad iyo aad u tiro badan oo ku darsaday baarlamaanka sidaa darteed musharaxiintu waxay isku raaceen in liiskaas uu yahay baadil aanan la qaadan karin aan lagala- laga qayb geli karin doorasho lagu qabto liiskaas kani waa premier weled
dhibaatada iyo dagaalka iyo borobaleenka keenay waxaan ku eedaynaynaa maamulka iyo guddiga aan guddoomiyuhu ku jirin nabadgelyada waxa u dhiminina isimaduna waa marjicii puntland waa marjicii puntland sanayn oo la soo xushay oo odayaashii dhaqanka laga xoogay baa meesha maraya doorasho marka ma aha baa laydinka rabaa isin walba inuu soo qorto dadkiisu soo qortaa lagaa rabaa markaannu kaa soo qaadanno islaam bashiir islaan cabdulle sod- afartiisii xubnood xalay buu buurtino ka soo saaray xalayna halkaa waxaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabnaa oo shirkayagu ku saabsan yahay inaan baaq nabadgelyo aanu u dirno labada qaybood oo hubka haysta labadaasoo kale ah dowladda iyo mucaaradka waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan niin dagaalka inay joojiyaan niin xabbadda inay joojiyaan niin waxyaalaha la ysku hayo oo aan laaqiga ahayn oo teer iyo xalaytoo soo baxayey waxaan soo jeedinaynaa oo ku baaqaynaa in la joojiyo haddii aan kala saaro labada qolo magaaladu wixii ka horreeyey xalay waxay ahayd ammaan magaaladu wixii xalay ka horreeyey waxay ahayd ammaan waxaa keenay ammaan darrada dadkii magacyadooda lagu soo qoray facebookyada la soo geliyey oo la yidhi waa xildhibaanadii lixdan iyo lixdaha ee puntland idaacaddana aanu ka dhegaysannay guddoomiyihii guddiga khilaafaadka inuu beeniyey oo yidhi wax ka jira ma jiraanin waxaa amni darrada abuuray oo kacdoonka abuuray oo furimihii looga soo baxay waa arrintaa wey wax weliba waxay leeyihiin sabab waxaan leennahay oo ugu baaqaynaa xukuumadda marba meel bay joogtay iyada oo dhibaato hore
yihiin sabab waxaan leennahay oo ugu baaqaynaa xukuumadda marba meel bay joogtay iyada oo dhibaato hore
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeyo waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahinta si dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo
waa hagaag weli wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaa markaan haddaan dib ugu noqono magaalada garowe ee soomaaliya caawa shir ayaa ka soconayo shir goordhow soo gabagaboobay oo ismada dhaqanka ee puntland iyaguna ay yeesheen ayaa waxaa lagaga hadlay xaaladda puntland ka taagan marka laga soo tago ismadii gobolka nugaal oo caawa iyagu hadlay haddana ismada dhaqanka ee guud ee puntland ayaa soo gabagabo kadib waxay qaadaceen xildhibaanadii lagu dhawaaqay golaha wakiilada puntland
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaa halkan ku kulansan tiro aada u badan oo isimadii puntland ah isimada puntlandna waa dadkii aasaasay puntland had iyo goorna u taagan xalinta mashaakiraadka soo dariya ama soo kordha ayaga iyo siyaasiyiintu waxay ku kala duwan yihiin waa loogu yimaadaa puntland waana looga tagaa mushkilada uu siyaasiga abuurana xalkooda iyaga ayaa loo diraa reeraha isku reeqma ama isku baaba-a ama iscolaadiya siyaasigu wuxuu soo abaaburaa in isimku uu xalkiisa raadiyo mushkilo la mida mushkilaadka noocaas ah oo heer puntland gaarsiisan ayaa isimada isu keentay laba jeer oo hadda ka horreysay oo tii dambeysay ay ahayd laba habeen ka hor ayaa ay soo jeediyeen guddoon isimo oo ku aadan qaabkii marxaladda puntland hadda ay ku jirto ee nin ku faraxsan aanu jirin horey looga sii socon lahaa sidaynu ka warqabno puntland waxay ku jirtaa xaalad doorasho taasoo la rajeynayay inay la mid noqoto doorashooyinkii ka horreeyey oo kale nasiib darre laakiin aan la isku waafaqsanayn shantii sane ee lasoo dhaafay dowladda hadda noo dhisan waxaa caado u ahayd oo dowladihii hore ay kaga duwanaatay hadba mashaakil ay abuurtay oo ay dhexda kaga tagtay iyadoo xalkiisii aysan helin inay simadu ku qasbanaadeen inay hagaajiyaan haddii laga soo bilaabo dagaalkii ka dhacay boosaaso oo laga baaqsan karay dagaalkii xigaya ka dhacay garowe oo laga baaqsan karay carqabadda iyo carqaladda haatan taagan halista loogu jiro in dagaal kale uu qarxo waynu ka digayno doorashadii ahayd oo la yidhi qof iyo cod baa laga rabaa isu bedeli rabta qof iyo qori waxaasoo idin xalkooda waxa u yaallaa dadkan isimada ay meesha tan isugu yimid maalinkii maanta ahaa waxaa la filayay inay soo baxaan xildhibaano ku matala puntland shanta sane ee soo socota golaha xiirdejinta ee puntland nasiib darro meeshii laga filanayay xildhibaanada kama soo bixin waxaana soo baxay xildhibaano aan la isku waafaqsanayn ama waxaa soo baxay dad la soo xulay oo aysan puntland ka ahayn garow inteeda badan dacwaddeeda iyo cabashadeedana tan iyo hadda daqiiqado ka hor waxaan halka ka soo jeedinaynaa marka saddex qodob saddexdaa qodob waxay kuseeyaan reer puntland guud ahaan gaar ahaan xildhibaanadii la soo xulay waxaa kaloo ay khuseeyaan madaxtooyada puntland waa midda koowaade raggii la soo xulay ee saaka la dhaariyey waa muwaadiniin reer puntland ah oo noqon kara xildhibaano hase yeeshee waxaan ogeysiinaynaa kuna wargelinaynaa dariiqa loo maray ay ku soo baxeen si ay puntland puntland isku waafaqsan tahay iyo si la mid ah sidii la arki jiray ee looga bartay puntland ma aha sidii xeerka iyo dhaq ahayd ee dastuurkooda ku tiilayna ma aha sidaa aawadeed sharciyaddii ay ku heli lahaayeen inay noqdaan xildhibaanadii matali lahaa puntland sidaa kuma helahayaan kumana haystaan madaxweynaha dowladda puntland oo ah murashax madaxweyne isagana waxaan u sheegaynaa oo kale oo meeshan isagana aan uga farrinfaraynaa inaanay ahayn sidatan sidii la yeeli jiray iyo sidii puntland lagu hogaamin jiray ama lagu hagi jiray ama doorasho loogu dareerin jiray loogana fadhiyo lagana sugahayo xalka ka imaanayo inuu noqdo wadar ogol waxgaradka iyo waayeelka puntland iyo sama jeclaha u taagan inay puntland ahaato tii loogu la yaqiinay oo ka sii ambaqaada halkii ay taagnayd waxa ay soo jeedinhayaan oo talooyinka inuu qabsoomo kuna soo celiya talada dadka la leh maadaama dadka dowladda madaxda ka ah ay yihiin adeegayaasha bulshada farriinta labaad waxa ay tahay ciidamada ammaanka ee magaalada dhinac walba ka jooga oo aanan hadda maanta ku joogin sifo sharci ah haddii xabadu ay ka soo baxdo qoriga dhuuntiisana dhibaato laga mutaysanayo dalku waa dalkeennii dadku waa dadkeennii doorashaa la gelahayaa dagaal maaha waxa loo socdo xilka idin saaran waxa uu yahay inaad ammaanka ilaalisaan ninnana aydan amar uga qaadanin wax puntland ammaankeeda khalkhal gelinaya dhibaatana u keenaya adduun iyo aakharana aan lagu liibaanaynin qodobka saddexaad oon doonayna inaan ka hadalno waxa uu yahay puntland waxay maraysaa xaalad xasaasi ah waxay maraysaa xaalad la mid ah waagii la dhisayey waddadii loo maray waddo la mid ah waxaa loo baahan yahay caqli iyo cilmi iyo khibrad iskaashaday waxgaradka iyo haldoorka puntland baa waxaan ugu baaqaynaa inay isugu yimaadaan shirweyne ay isimadu iclaamin doonaan goorta uu dhacayo oo puntland lagu badbaadinayo haddii alla idmo waxaan alla weydiisanaynaa inuu puntland badbaadiyo
i iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaa booye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cuni weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
baafin sacdiye aadan maxamuud waxa ay baafinaysaa cabdiraxmaan aweys cabdulle waxa uu ka soo lumay wardhigley laanta koowaada mar waxa uu watay markii cid ugu wardambeysay qamiis caddaan ah astaamaha lagu garan kara waxaa ka mid ah iligta ayuu ka jaban yahay haddaba cid allaaliya ciddii aragtaa waxaa laga codsanayaa inay kusoo xiriiriyaan taleefon lambar eber lix hal sagaal toddobaatan iyo lix eber eber labaatan iyo lix oo laga helo sacdiye aadan maxamuud ama eber lix hal eber soddon iyo toddobo konton konton oo laga helo fawsiye maxamed amase raadiyo dalsan innaga ayaa xiriiri doona insha allah
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha difaaca korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaayo uma jeedid ugu dambayntii ku shubaha shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bila aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
cam ahaan bulshadayna ay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite master car haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite master car akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elite master car waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar ilid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega three d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna
somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan dareynaa saaxiibayaal abe waxaan u wanaagsan magaalada asaaba ee dalka etoobiya waxaa heshiis ku galay ee, dowladda waddanka etoobiya iyo weliba somalilan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo garab fadhiya ee, ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa heshiiskan ay kala sixdeen heshiiskan oo ah mid isafgarad ah oo dhex maray somalilan iyo weliba etoobiya ayaa daaran in ay etoobiya ay hesho qeyb ka mid ah badda soomaaliya madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaana heshiiskan maanta waxay ku kala sixdeen magaalada asaaba kaasoo lagu sheegay inuu yahay safgarad taariikhi ah oo dowladda etoobiya u ogolaanayo inay marin ay ka hesho biyaha soomaaliya sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya safgaradkan ayaa loogu yeeray mid iskaashi iyo weliba wada shaqeyn waxaana looga gol leeyahay inuu noqdo qaab dhismeedka iskaashi dhinacyo badan leh oo dhex mara labada dhinac sida lagu xusay bayaankan balse aanaan la raacin macluumaad faahfaahsan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo garab fadhiya ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in etoobiya ay la galeen heshiis isfahm ah kaasi oo somalilan ay bad markaasi ku siineyso meel ay degaan ciidamada etoobiya halka siduu sheegay ee etoobiyana ay noqonayso dalkii ugu horeeyay aqoonsada madaxbanaanida somalilan waa ka madaxweynaha somalilan oo arrintaas ka hadlaya الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa sanadkii laba kun iyo afarlabaatan uu kow yahay waxaa noo nasiib wanaaga inaanu kala seexanayno eh, memorandum of- of understanding dowladda federaalka ethoobia saa ogtihiinba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha ethoobia federaalka ethoobia waxaa uu naga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii ee mariinska ahaa meel ay- meel ay degaan innaga somalilandna waxaynu in badan ethoobiya iyo qarankaba weydiisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay waxaa inoo farxada oo naga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitir oo badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan ay qaranka soomaaliya dowladda u horeysay ay noqon doonaan marka la saxaa heshiiska labaatanka kilomitir ee xeebta ee ciidamadooda aynu ogolahay inay degaan ciidamadoodu waa liis waa kero maaha dhul la siinaya bilaashna maaha waxaan u malanayaa arrintaasi inay tahay mid labada dalba udana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo layska kaashado oo dhan innagu waxaan leenahay baddii etoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga ballan qaadeen insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay etoobiya soo marayso wixii ay soo dejinayso qayb ka mid a kolba intii aynu horumarino aad iyo aad baan umahad- ayaan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha insha allah dhowaan inuu noqdo etoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee somaliland aqoonsada annaguna aanu noqono dalkii u horreeyey ee u ogolaada labaatan kilomitir oo bada iyo wixii kasoo horeeya. aad iyo aad baa umahadsan
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo